guurku waa dooq iyo calaf u dhexeeya lamaana iscalmaday dalalka qurbaha ee soomaali badan u soo qaxeenna waxa ay soomaalidu ku dhex milmeen qaarkood dadyooga ay wada deggan yihiin amaba carruurta sida gaarka isku meelka ugu wada dhashay guurku waxa uu ka mid noqday waxyaabaha dadyoogaasi ay ku wada midoobi karaan toddobaadkan waxaa la aqalgalay xaaskiisa koonfur afrikaanka ah xasan cabdi cali waa wiil ka yimid degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho xaaskiisa faatumo waxa ay ka timid dalkaasi koonfur afrika waxaa isaga iyo xaaskiisa faatuma ay isqabeen muddo dhowr iyo toban sano ah laba carruur ah ayay isu dhaleen oo carruurtooda kan ugu weyn waa sagaal sano jir waxayna isku raaceen inay dhigtaan aroos weyn oo dadku ay wada maqlaan kana mashxaradaan arooskooda waxaa laga tumay dhaqamada ciyaaraha soomaalida iyo koonfur afrikaanka guurkan iyo gelbiska wakhtigan tobannaan sano kadib oo ilmo isu dhaleen xasan iyo xaaskiisa maxaa keenay su-aashaas ayuu iiga jawaabay gabadha xaaskii waxaa isguursanay two thousand eightki two thousand eightki marka waxaa dhowr iyo toban sano waaye gabadhaas marka gabadha xaaskii gabadha curugkeyga waxaa jirta hadda sagaal sano to toban sano meelaas oo dhexeysa alxamdulilahi arooskan eetl wuxuu ka imaaday gabadha xaaskeyga oo in badan jeclaatay in aan aroos u sameeyo oo masiiro badan ee masiirta badan kama siirtay balse alxamdulilah arooskii siduu ku dhacay iyada xaggeeda ka imaaday dhowr iyo toban sano ka hor xasan markii uu doonay gabadhan faatima wuxuu ii sheegay in lagu meheriyey diinta islaamka oo islaam noqotay wuxuu ii sheegay in qoyskiisase ay ka biyo diideen oo ay ka soo horjeesteen guurkiisa qayb ahaan laakiinse toddobaadkan guurkiisa ayuu soo bandhigay ayadoo dhinacyadii qoysaskana ay ka wada qayb galeen naceeb iyo faquuq fara badan iyo hadallo xanafyo leh ayay kala kulmeen dadka soomaalida ah dadka qaarkood dhaqanka soomaalida ma ahan waxaa anaga aan aan aan aan garanayno inaan guursano oo wadamada shisheeye ma ahan afrikaanka wadama cadaanka horta badanaa waa dhacdaa laakiin dadka madowga inaan guursano ma ahayn oo isdhexgalno oo saas iskusii dhexgalno ma ahayn balse soomaali to soomaali inaan isguursano saas aan jecleen balse adaha guursatay wax dhib ma lahan saas dadka qaarkood ahay shukri siciid waa gabar wariye ah muddo aad u dheer waxa ay degan tahay dalka talyaaniga waxay isguursadeen saygeeda oo u dhashay waddanka talyaaniga guurkooda wuxuu noqday mid tanaaday oo muddo soo jiray laba carruura ayay isu dhaleen wiilashooda midkiiba waxa uu leeyahay laba magac sida ayeeyooyinka labada dhinac ee hooyada iyo aabbaha mid walbaba cunugga ayeeda ay u tahay magaceeda ee jeclaato ee dhaqankeeda iyo dadkeedaba ay isticmaalaan ay ugu yeerto hinka iyo wadahadalka yaa ka bilowday maadaama ayaguna aaboodna talyaani yahay annaguna kow wixii aan waxyaabaha ugu horreeyo isaga uu goostay oo kasoo tanaasulay waxaa ka mid a inaan gurigeega doofaar la keenin inaan qamri la keenin inaan waxyaabahaas ummadda soomaaliyeed ee ku xun oo aynan dhaqankeenna ahayn aan gurigeega la keenin ilmahayagana la siin taas kabacdi ilmihii magacyadoodii waxaan ku heshiinay in laba magac aan u bixino labada wiil midka weyn waxa weeye waxaa la yidhaahdaa kulmiye alessandro kan yarna waxaa la yidhaahdaa coshin adriano magac soomaaliyana waa leeyihiin magac talyaanigana waa leeyihiin si aan ayeeyooyinka midda soomaalida iyo midda talyaaniga ayna ugu jaahwareerin ee mid walba markay rabto ay magaciisa oo ugu yeerto muxudiin murshid sheekh axmed waxa uu degan yahay asna dalka koonfur afrika waxa uu sanadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii isguursadeen gabar u dhalatay dalka indiya gabadhaasi waxa ay ku wada xiriireen khadka telefoonka ah ee dhinaca internetka muddo aad u dheer ayay wada sheekaysanayeen midkoodba midka kaleetama luuqad aqoonin haddii ay noqoto gabadha waxa ay ku hadlaysa luuqadda hindiga laakiinse waxa ay sidoo kale taqaaneen luuqadda ingilishka wiilkana oo isagu muxudiin ah waxa uu ku hadlaa luuqadda soomaaliga iyo dabcan luuqadda ingiliishka taasi oo noqota is-afgaradka iyo xiriirkooda halka wada fahamka uu ka bilowday laakiin muhiimadu gabadhan internet baan iska baranay khad baan iska wareysan jirnay inkastoo qof noo fududeeyey saaxiibo aan ahay oo kolka hore lambarkeeda ii keenay laakiin khadkaan ka wada sheekaysan jirnay wakti dheer intaanan gabadhan macnuhu ay calabkeeda noqonin oo ligu meherinin ka hore luqada aniga maana aqrinin luuqada hindiga iyadana mayna garanin soomaali laakiin waxaan ku wada hadli jirnay luuqada ingiriiska gudaha dalkan maraykanka masaajidadu waxa ay ka mid yihiin meelaha uu ka dhaco guurka ajaanibta iyo sidoo kaleeto soomaalida waxaa imaamyada masaajida magaalada magaalada minneabolis oo qaarkood la xiriiray ay ii sheegeen in wakhtigan ay badan tahay gabdhaha guursanaya wiilasha ajaanibka ah marka loo barbardhigo wiilasha gaar ahaanna marka ay timaado ardayda xilliyada isku iskoolka ah oo wakhtiyadan qaarkood soomaalida iyo kuwa kaleeto ay isdhexgal sameeyaan guurka ayaa soomaaliya markii la fiiriyo waxa uu leeyahay dhaqan iyo habraac loo sameeyo xasan cabdise wuxu uu maray siduu ii sheegay maadaama dhaqanka soomaalida uu yahay dhaqan ku adag xagga guurka aadna loo qiimeeyo bixinta gabdhaha sooriyada yaradka gabaatiga iyo sidoo kaleeto xoolahaba inuu waddadaasi maray sidoo kalena ayse si weyn u kala fogeyn marka ay timaado in gabdhaha la xurmeeyo soomaalida iyo sood afrikaanka dhaqamadooda gabadha xaaskayga qoyskooda marka ugu horeysa marta dad oo laba laba wadan kasoo kala jeeda ayaan ahayn dhaqankooda ma garanaynin balse markii aanan kood hore aan utagayni daadina saaxiibana anaa cidooda utagay marka ayagaa marka qof noo soo diray waxa aan sameynayna qaabka cidda loogu galaa iyo kurti adiga yar walaalkooda noo soo direen yarka adiga natar qabtay waa sidii dhaqankii soomaalida camal waaye waxba iskama bedela meesha hadda ama yarada iyo suuriyada aan ka dhiibana ayaga laboolay dhahaan yarada marka hore doonista oo gabadha la doonayo way garanayaan oo marka ugu horeysa aan tegay sida waxaa lagu leeyahay ay doonista gabadha a imaada aan soo doonatay xoogaa yar lacaga la bixina jira dhiibeysa lacagtaas ka dhiibeysa kadib gabadha waataas adiga ku joogtaa lagu leeyahay waktiga adiga markaas aa u imaaneysa aroos dhiganaysid oo walahay suuriyada iyo waxay keenaysana sheegaa lagu leeyahay si la mid ah xasan cabdi muxudiin murshid qoyskiisa markii uu aas-aasayay labada dhinacba soomaalida iyo hindiduba way wada joogeen buraabur iyo dhaanti iyo wax kastoo dhaqan soomaaliyeed ay ahayd iyadoo dhiishii iyo macnaha dhaqankii hidaha dhankabta ayaa macnahu aan macnuhu aan sawirkeedii muuqaalkeedu ay dadku macnaha daawadeen marka markaad aragto macnuhu dee waad dhaqankii iyo hiddihii soomaalida xasuusanaysaa macnuhu arooskaygii markaad aragto sidii macnuhu wax u dhaceen ayada dhaqankeedina iyada dhaqankeeda labadii waan xusnay hadda aan kula hadlayo macnuhu dharkii arooska macnaha dadkii hindiga ay xilin jireen aan qabnaa oo xasankaynaa badda macnaha victoria by george dharkii hindiga ee cirar macnaha oo macnaha xiliyada arooska la cisira iyadoona u xiran saariga ahaa ka hor macnaha saacado ka hor waxaan qabnay dharkii soomaaliga iyo macnaha hidii dhaqan sooridii iyo washii iyo macnaha waxaan qabnay soomaalida aan qabnay mahdi calinka buluuga ah haddaba soomaalidu siday ugu fiican yihiin isdhexgalka bulshooyinka ay la nool yihiin marka ay timaado shukri siciid oo isla barnaamijkan igu warantay waxa ay soo deganeed qurbaha muddo aada u dheer laakiin abaya waa waa jiraan soomaali badan oo dad talyaaniga guursatay ama dad kale oo ajnabi oo fara badan guursatay siba marka loo eego gabdhaha xaggooda nimanna waa jiraan soomaalida oo naago badan oo reer yuruba iyo kuwa talyaaniga qaba maxaydeen gabdhuhuna way kasii badan yihiin guurka waana uga horeeyeen talyaaniga weliba waxaa jooga ilmihii horey loogu soo dhalay oo hadda dad waaweyn oo soomaaliya waagii xataa talyaanigu haystay iyo kabacdi dadkii markii dawladdii dhexe oo siyaad barre allah unaxariistay ay jirtay talyaaniga joogay oo ka shaqayn jiray gabdho badan oo ay guursadeen ilma ay u dhaleen waxaasaa jooga oo dad waaweyna isdhexgalka markii isdhexgalka loo fiiriyo isdhexgalku waa wax wanaagsan weeyaan marka waxa weeyaan qofku markuu culture kale ka yimaado oo culture uu qof kale leeyahay uu la wadaago waxaa dhacaysa wax la yidhaahdo in meel dhexe laysugu yimaado waxaasna waa negotiation waayo negotiationka annaga soomaali haddaan nahay ma naqaan dad oo oo caadifad badan baan nahay noloshooda iska wata reer guuraaya waxaa haddaba xusid mudan dhegaystayaal in weligeedba ay soo jirtay isguursiga soomaalida iyo dadka ajaanibta ah gaar ahaana dalalkii soo gumaysan jiray soomaaliya markii la fiiriyo oo la arki jiray ilmo iska dhal ah oo labada dhinacba soomaaliya amaba ka soo jeedo waddamada kale laakiinse isdhexgalka iyo sida wakhtigan laysugu milmay ayaa ah arrin ugub ah oo aad uga soo badanaysa sidii hore maadaama soomaali badan oo malaayiin gaaraysa ay qurbaha u soo hayaameen islamarkaasina halkan ay ku ilmo dhaleen amaba ay ku ilmo korsadeen dhaqamada isdhexgalayna ay noqdeen wax aaday iska soo noqonaya sannadihii ugu dambeeyey